بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ujeedo bayaanka hay-adda culimada soomaaliyeed ee ku aadan doorashooyinka hay-adda culimmada iyadoo gudanaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda una nasteexaynaysa dhammaan cidda ay khusayso doorashadu waxay soo jeedinaysaa bayaankan kow waxaan xasuusinaynaa odayaasha soomaaliyeed xilka ka saaran yahay iyouu xilku ka saaran yahay iyo aayaha dalka oo loo dhiibay waxaana u soo jeedinaynaa in ay soo xulaan dad ilaahay ka baqaya oo mudan in ay wax doortaan odayaasha waxaa laga codsanayaa inay maaragtay dad ilaahay ka baqaya ay soo doortaan qaala allahu tacaalaa ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha labo ergada wax dooranaysa walaalayaal doorashadu waa markhaati kac waana in ay allaah dartii ahaata waayo waa la qorayaa waana la isweydiinayaa qaala allahu tacaalaa satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waqaala tacaala aydan waaqiimu shahaadata lilaah saddex walaalayaal qof aan mudnayn oo la doorto waa markhaati beena ama waxa loo yaqaan shahaadatu zuur waxayna ka mid tahay dembiyada waaweyn oo kabaa'irta ah nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam alaa wa qowlu zuur alaa wa qowlu zuur alaa wa shahaadatu zuur afar walaalayaal codku waa ammaano naftaada iyo ummadaada ku badbaadi ogow qofka aada dooratidna waxa uu halleeyo ama uu hagaajiyo waxbaad ku leedahay qaala tacaalaa innaa naxnu nuxyi lmowtaa wanaktum maa qadamuu wa aathaarahum shan culimmadu waxay ummadda uga digayaan laaluushka iyo in la gato diinta iyo damiirka waayo nebigu sala allahu calay wasalam waa lacnaday kan laaluushka bixiya iyo kan qaata iyo kan dilaalaba lix ummadda waxaan uga digaynaa in ay doortaan dadka balwaddu dilatay oo mustaqbalka ummadda ku iibsanaya dhalo khamri ah marduuf qaad ah ama baakad sigaar ah qaala allahu tacaalaa inna khayra man istaajarta alqawiyu alamiin dadka waxaa ugu khayr badan qofka maaragtay qawiga ah ee amiinka macnaha qofka xoogga leh oo u qalma maaragtay jagadaas ammaanana leh ayaddu saasay sheegaysaa toddoba culimmadu waxay ka digayaan barnaamijka kootada dumarka waayo waa qorshe ay gaaladu wadato hordhacna u ah dhalanrogga bulshada iyo burburinta qoyska sideed kootada dumarku waxay carqalada waxay carqalad ku tahay in la helo doorasho xalaal ah waxayna qofka ka xayuubinaysaa xorriyadda codkiisa waana jajuub iyo amar ku taaglayn qaawan sagaal waxaan u soo jeedinaynaa madaxda dalka in ay ka run sheegaan ilaalinta diinta iyo dalka ay u dhaarteen oo aysan qayb ka noqon qorshahaas lagula dagaalamayo ummadooda qaala sala allahu calayhi wasalam man khashaanaa falaysa minna qofkii maaragtay qish iyo ammaanadii loo dhiibay kasoo bixi waaya naga mid maaha toban waxaan u soo jeedinaynaa odayaasha iyo beelaha soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan faragelintaas qayaxan ayna ogaadaan in kootadu aysan diinna ahayn dimuqraadiyadna ahayn balse ay tahay dulmi cad wabillaahi towfiiq waxay ka soo baxday golaha fulinta hay-adda culimmada soomaaliyeed muqdisho soomaaliya